barnaamijka dhallinyarada maanta
waana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadayada duhurnimo oo idin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur salaaso ah bisha februarina ay tahay koob iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah dhallinyaro ka baxday jaamacadaha oo hirgeliyey shirkad ganacsi islamarkaana shaqaaleeyey ku dhowaad toddobaatan dhallinyaro ah oo qaar ka mid ay ka qalinjabiyeen jaamacadaha dhalinyartu marka hore way saluugi jireen inay ka shaqeeyaan sharikadaha ganacsiga lookalka loo leeyahay markay jaamacad ka soo baxaan runtii eeddo iyagoo keliyimay lahayn dadka ganacsiga lahaana eedda qeybbay ka ahaayeen oo marka inanku wuxuu iska lahan weynaa inuu u shaqeeyo qof aan dee aqoon lahayn wuxuu doonayana garanaya annagu waxaan kaga duwannahay inaan garanayno inanka jaamacadda ka soo baxay wuxuu tabeeyo sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa fursadaha shaqo marka ay yaraadaan iyo dhibaatooyinka ay dhallinyarada ku keenaan cudurka maanta ugu weyn dhallinyarada oo ay badda la gelhayaan waxna ay al-shabaabka u gelayaan waxna ay haddii alla idmayo ay isbaalooyinka ay u dhiganhayaan waa shaqala-aanta marka waxaan qabaa haddii xirfada loo samayn lahaa nin waliba inuu haddii alla idmahayo uu shaqo iyo u dareeri lahaa oo xirfad loo samayn lahaa
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddeennan duhurnimo
bilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafudhane dardaaran yar aan ku faro
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kaleba goordhow ayaad ka bogan doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa magacaabay la taliyihiisa cusub ee amniga qaranka isniintii shalay isagoo u xushay genaraal mark master oo ah nin ku xeel dheer istiraatiijiyadda dhinaca militariga islamarkaana noloshiisa ku soo qaatay ciidamada maraykanka mark master oo ah konton iyo afar jir ayaa madaxweyne trump uu ku tilmaamay nin karti iyo khibrad sare leh madaxweyne trump ayaa magacaabistan kaga dhawaaqay goob lagu nasto oo uu ku leeyahay florida ayaa sida oo kale sheegay in generaalka howlgabka ah ee kate klog oo jagadan kusima ka ah oo isna noqon doona madaxa shaqaalaha golaha amniga qaranka mark master ayaa iminka madax ka ah xarun ciidamada u qaabilsan isdhexgalka hay-adaha kale ee dowladaha kale ayaa madaxweyne trump uu ka dhex doortay saddex nin oo kale oo u tartamayay jagadan oo uu ka mid ahaa generaalka uu u magacaabay madaxa shaqaalaha ee kate klog
xogayaha difaaca ee dalkan maraykanka jim mattis ayaa sheegay in maraykanku aanu doonayn in uu la wareego shidaalka dalka ciraaq hadalkaas oo hore looga soo xigtay madaxweyne trump mattis oo la hadleeyay wariyaal safarkiisa ciraaq kuwa helinayay ayaa hadalkan sheegay waxaana safarkiisu kusoo beegmay xilli uu dalkaas ka socdo maalintii labaad ee howlgal ka dhan ah kooxda isis ee ku sugan galbeedka mosul wasiirka ayaa ballan qaaday in dalkiisu ciraaq ka taageeri doono dagaalka ay kula jiraan la dagaalanka kooxda isis
duhur wanaagsan ayaan idu leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan inkastoo dhallinyaradu marka ay ka qalinjabiyaan jaamacadaha ay badankoodu ka cawdaan shaqo la'aan haddana waxaa jira qaar ka mid ah oo iyagu shaqo samaystaa dhallinyarada ka baxday jaamacadaha somalilan ayaa intay isu tegeen hirgeliyey shirkado kala duwan oo qaarkood ay haatan guulaysteen mid ka mid a shirkadahaasi oo lagu magacaabo sahal ayaa dhallinyaro kala duwan ee aasaastay wariyaha v o e borama haashim sheekh cumar good ayaa ka waraystay arrimahaasi ama shirkadaasi guddoomiyaheeda maxamed cali
shirkadda waa runtaa waxaan asaasnay muddo iminka laga joogo sannad iyo badh ku dhowaad labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii lixaad ayay ahayd toddobiyo tobankeygii maalintii aan furnay waxaan ugu talagalnay qorshuu marka hore ahaa inay dadka u fudayso isku socodka dadka oo dhibaato fara badan ay ka haysatay iyadoo ay jireen shirkado kale haddana aanu arkayna markaa noocii aan doonay inaan u shaqayno inaan kuwaasi markaana u shaqaynayn baahidii markaa noo muuqanaysa baa kaliftay inaan fikrada keenno oon ka meedhalno oon ku dhaqaaqno runtiina waxay ahayd fikrad muddo dheer naga dhegguuxaysay oo almost ilaa saddex sannadood laba kun iyo kow iyo tobankii ayaan bilownay laakiin duruufaha oo markaa noo saamixi waaya awgeed ayay suurto gashay in laba kun iyo shan iyo tobankii aan aan fulino waxaan ka soo bilownay berigaa ugu horreysay siddeed gaadhi maanta alxamdulilah waxay marayaan shan iyo labaatan gaadhi still galbeedka somalilan bay ku koobnayd markaa ilaa imikana ay ku kooban tahay laakiin markii ugu horreysay imika waxaa qorshaha noogu jira inaanu sida sida ugu dhaqsiyaha badan leh ugu fidno bariga oo berberaan ku darno iminka waxaan samaynaa maalintii labiyo lixdan safar oo yacni labiyo lixdan jeer bay gawaadhidu ayay ay safarra sameeyaan oo iskugu jira boorama hargeysa wajaale gabiiley oo magaalooyinka waaweyn iyo magaalooyinka yarar gudahoogaba sidoo kale adeega shirkaddu ay fulisaa kuma koobna dadkoo keliya ee waxaan qaadnaa alaabaha oo iminka aanu qaadno alaabaha fudud tusaale ahaan hadiyadaha waxyaabaha raleylooba dokumentiyada barceliska waxaa dhahdo bushqadaha fudud ee aan u baahnayn gawaadhi gaar in lagu qaado iyo sidoo kale iyagana dadku u fududinay alaabahaasi ma kuwa ganacsiga ahba bal faahfaahin naga sii maxmed horta iminka waxaan ku koobannahay waa alaabaha fudud badankooga maaha alaaba ganacsi waayo alaabaha ganacsi xajmiga iyo folyin fara badan bay u baahan yihiin space gawaaridan ku qaadnaba gawaarida rakaabka ma qaadi karaan laakiin wixii fududa gaarigu qaadi karayo hadday yihiin alaabo ganacsi iyo hadday yihiin alaabo yarro gaar loo leeyaho laisku dirdirayo inta badan iminka boqolkiiba siddeetan sagaashan waxaanu adeegnaa waa xafiisyada dadka hadiyadaha dukumentiyada waxyaabaha noocaaso kala ku kooban alaabaha gaarka laisku dirayo ujeedooyinka gaarka loo leeyahay laakiin mustaqbalka way nagu jirta haddii ilaha idhaahdo in aanu samayno lookali muxuu ahaa alaabaha ganacsin aan ku darno gawaadho u gaara aanu keenno iyo xafiisyo u gaara procurement waxa la idhaahdo
waxaad sheegtay in shirkaddiinan ay abuureen dhallinyarada aqoonyahan oo ka baxday jaamacadaha waddanka gudihiisa ilaa iyo haddana aad ballaadhiseen bal waxaad ka warantaa shaqa abuurka intee in leegoo dhallinyaro ayaad u samayseen shaqa abuur oo ka shaqeeya shirkaddiinan sahl
shaqaalaha maanta shirkadda ka shaqeeya waa ilaa toddobaatan qof ayay iskugu jiraan si guud dirawaliinta xafiisyada maamulka ilaa shaqaale hoosaadka de runtii waa dareemi kartaa laakiin qodobka ugu muhiimsan ee ka dhex muuqda shaqaalisiintaas waxa weeyaan in inta ugu badan hadday yihiin dirawaliinta iyo hadday yihiin shaqaalaha xafiisyaduba inay dhammaantood inta ugu badan ay tahay dhallinyar weliba sidoo kale ay yihiin dhallinyar waxbartay yacni taas waxay dhiirigelinaysaa in qofba qofka uu kaga fiican yahay muxuu ahaa waxbarashada iyo dadaalka iyo inuu fursadiisu kaga badan tahay inuu ka mid noqdo shaqaalaha shirkadda waxaan rajaynaynaa inay noqoto fursadaha shaqo ee loogu jecel yahay sida iminka dadkeenu ay hay-adaha iyo ay ugu ordaan in halkan loogu soo ordo inaanu rajaynaa insha allah ilaa haddana dee waxaa laga yaabaa in dadku ay soo hiigsanayaan inta iminka ka shaqaynaysa inay shirkadaha noocaasa ka mid tahay baan rajaynaa haddii ilaa idhaahdo
wakhtiyadii hore dhallinyarada ka baxa jaamacadaha wayse lugi jireen shaqooyinka shirkadaha waddaniga ah waxaanay raadsan jireen shaqo lacag badan maxaad kaga duwan tihiin shirkadihii waddanka ee dhallinyartaasi salugi jireen ee hadda idinku aad ku qaadateen dhallinyarta aqoonta leh
waa runtaayoo dhallinyartu marka hore way salugi jireen inay ka shaqeeyaan sharikadaha ganacsiga ee lookalka loo leeyahay markay jaamacad ka soo baxaan runtii eeddo iyagoo keliya may lahayn dadka ganacsiga lahaana eedda qeybbay ka ahaayeen oo marka inanku wuxuu iskala han weynaa inuu u shaqeeyo qof aan dee aqoon lahayn wuxuu doonayana garanaya annagu waxaan kaga duwannahay inaan garanayno inanka jaamacadda ka soo baxay wuxuu tabayo ma odhan karno waan ka mushahar badannahay laakiin waan uga dareen fiicannahay waan uga dhaqan wanaagsannahay waan uga nasteexsannahay maanta iyagaa iga lex jecel badan shirkadda inta ka shaqaynaysa marka halka halkii lagala hadlayay iyo halkaan kala hadlayna baa kala duwan dadku waa dadkii shaqadu waa shaqadii waddankuna waa waddankii waxa la kala duwan ma jirto shirkado waxaa jira jecel amase qaataba ajaanib idinka maadaama dhallinyartii waddanka ku kortay ee wax ku baratay ay idin shaqaynayaan ma ka wanaagsan yihiin dhallinyartii ajaanibka
ha dabcan aad bay uga wanaagsan yihiin haddii ay helaan maamul wanaagsan oo yani ka dareen celinaya baahiyahooga iyo in si wanaagsan loo maamulo waxaan aaminsanahay shaqaalaha dhallinyarta soomaalidu si guud inay yihiin shaqaalaha ugu kartida wanaagsan inta shaqaale aan arkay annagana qorshaha noogumaba jirta inaanu dad ajaaniba shaqaalaysiino taana waxaan ku caddaynayaa shaqaale dhallinyartii shalay aanu ku bilownay maanta iyagaa maamula operationsk shaqada iyagaa maamula shalay haddaan u maamulayay maanta iyagaa maamula dusumaan kala socdaa supervision guud iyo waxaas ayuumaan kala socdaa marka waxaan qirayaa oon aaminsanahay un taabtay weliba xaqiiqsanadiya barhkaas soomaalidu waa dadka shaqaalaysiinta ugu wanaagsan hal shay bayna dheeryihiin shaqaalaha kale adduunka khiyaanada haddii ay helaan daryeel wanaagsan mustaqbalkooga ay ka dhex arkaan shaqada waa dadka ugu shaqaalaha wanaagsan halkaa shee khaayanimada oo shaqaalaha kale ay leeyihiinna iyagu ma laha si daacada oo motivateda oo yacni u xoogiyoo kalaabay uga shaqaynayaan
waa gaag dhegaystayaal,kaasi waxa uu ahaa maxamed cali oo ah gudoomiyaha shirkadda sahal oo ah shirkadda dhinaca gaadiidka ah oo dhallinyarada somalilan ay asaaseen waxaana uu waramayay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good guud ahaanba waxaanu idin leenahay mar kale duhur wanaagsan
duhur wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o eed nagala socotaan in kasta oo fursadaha yaalla magaalooyinku ay badan yihiin marka dhinaca shaqo helista laga hadlayo haddana dhallinyarada ku nool tuulooyinka ayaa marar kala duwan iyagu ka cawda in fursadaha shaqo ee laga heli karaa deegaanadaasi ay gebi ahaanba ku yar yihiin haddaba dhallinyarada tuulooyinka ku nooli sidee ayay shaqooyinka u helaan warbixin arrintaas ku saabsan waxaa ku eegaya wariyaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo dhallinta ku nool magaalooyinka qaarkood ay haystaan shaqo wax soo saarka ka soo gala naftooda ay ku maareeyaan haddana waxaa jira da'yar badan oo magaalooyin waaweyn aan imaan kuwa oo ku nool deegaana aan lahayn goobo loo shaqo taga ama dhallintu ay ka helaan wax soo saar ay ku maareeyaan naftooda deegaanka ceelgula waa magaalo dhanka koonfurta gaalkacyo ku taalla waxa ay qiyaas ahaan u jirtaa magaalada gaalkacyo boqol kilomitir waxaa ku nool dhallinyaro badan kuwa oo ka cabanaya shaqala-aan sida uu ku waramaya cabdirasaaq cali maxamed oo ka mid a dhallinta ku nool deegaanka ceelgula magacayga saddexaan waxaa weeye cabdisaaq cali maxamed waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool degmada ceelgula waxaan ka hadlayaa caqabadaha haysta dhallinyarada dhallinyartu wax shaqaa ma jiraan awal waxay ka shaqaysan jireen dhismayaasha walow hadda ay abaaro ba-an ay dhaceen dhallinyartii ma haystaan wax shaqo ah sidoo kale hay-adaha caawiya dhallinyarta oo ka caawiya sida fundino in la baro sida in la baro baalgila sida aqlada loo sameeyo waxyaabahaas oo farsamada gacanta anagu ma haysano in badan ilaa ugu yaraan saddex boqol oo dhallinyaro ah oo baagmuddo ayaa ku nool degmada ceedgule khaliif xasan maxamed waxa uu qirayaa in dhibaatada shaqola'aanta ee haysata dhallinta inay sababto dhibaatooyin inay ku dhacaan dhallinyarada soomaaliyeed magacayga waxaa la yihahdaa khaliif xasan maxamed oo ku nool degmada alguula waxaan ahay dhallinyarada reer alguulaadka ah oo halkaas joogta haddii aan ka waramo dhallinyarada alguula joogta aada iyo aad bay waxaa u haysataa xirfad la-aan wax shaqaa oo ay aadaan lama arko dhulku abaaro iyo waxbaa ka jira awal xamaal iyo waxbaa la heli jiray sportis iyo waxbaa lagu madala jiray hadda midna ma leh waxa weye marka cudurka maanta ugu weyn dhallinyarada oo ay badda la gelhayaan waxna ay al-shabaabka u gelayaan waxna ay haddii alla idmayo ay isbaarooyinka ay u dhiganhayaan waa shaqa la-aanta marka waxaan qabaa haddii xirfada loo samayn lahaa nin waliba inuu haddii alla idmahayo uu shaqo iyo u dareeri lahaa oo xirfad loo samayn lahaa marka waxaan odhan lahaa dadka hay-adaha iyo dadka oo deeqaha bixiya iyo dadka kaleeto xirfadlayaasha ah warshadaha iyo sida ganacsiga oo kaleete dadkaas wax shaqaa u abuureen si ay arrintaas ay uga baaqsadaan cabdirasaaq ayaa sheegaya in dhallintu ay ismoodsiiyaan shaqa la-aanta qaraabada dhowla noqotay naftooda ha way jirtaa dhallinyartu waxay isku mashquuliyaan sida dhallinyarada isboortiga oo kale garoomo ayay diyaarsadeen waxay isku mashquuliyaan dhallinyartu baalkalaadeen sidii ay shaqalaanta uga uga isku ilowsiin lahayeen waxay ka shaqeeyaan waxay ka cayaaraan isboortiga sidoo kale waxay kaloo ka sheekeeyaan dhallinyartu maqaayadaha maadaama ay shaqo baagmuddo yihiin waxay ka hadlaan maqaayadaha ayay ka baagmudeeyaan
dhallinyarada ceelgula qaarkood ayaa wada wacyigelin dhallinta kale looga joojinaya inay tahriib galaan ama siyaabo aan wanaagsanayn loo adeegsado khaliifow ee dhallinyarada ma ka wacyigelisaan dhallinyarada kale si aysan u aadin tahriib ama wadooyin khaldan aysan u qaadin si fiican baan uga wacyigelinaa waayo anagu hadda dhallinyarada kuwa xoogaa raroon baan ku jirnaa aada iyo aad baan uga wacyigelinaa weliba waxaan u sameynaa sportsoka hataan ku dhiirigelinaa si ay had- ay shaqa- shaqa la-aantaas ay isku mogeysiiyaan waxaana ay u bartaan inta badan iskuulka ayaan kusoo xirnaa si ay uga faa'iidaystaan haddii alla idmahayo inay wax u bartaan oo waxaas ay uga badbaadaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo waa hagaaga wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq aad iyo aad ayuu mahadsan yahay waxaana dhegaystayaal warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasi aad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaynan ku guda jirnaa idaacaddeena duhurnimo oo aan maanta si wada jira idinku soo taminayno anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba ismaaciil xuseen farjar haatanna aynu jaleecno dhinacii heesaha waan- haatanna aynu jaleecno dhinacii heesaha waxaan idinku soo dhoweyn doonaa ama aan idin kala bixi doonaa heesa dardaaran waxaa ku luuqayn doona nimco yaasiin caraale iyo weliba maxamed siciid cabdibibike
haddahaadi debada u baxaysid dilana muda durugsan mahe berhay ina soo dafurane dardaara yar aan ku faro haddahaadi debada u baxaysid dilana muda durugsan mahe berhay ina soo dafurane dardaara yar aan ku faro dadaalkaad jacaylkayiyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynine hadaynine dadaalkaad jacaylkayiyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynine hadaynine ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo daynxa kaaga dhigo ugu toobiyo qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo daynxa kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciya raaciya raaciya raaciye raaciye wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciya raaciya raaciya raaciye raaciye wax ku dibin daabshiyo wax ku sidoreeyana daayina ka ilaashe waan soo dadaalaya wax ku dibin daabshiyo wax ku sidureeyaba daayna ka ilaashe waan soo dadaalayaa
haddahaadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro haddaad haddaadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno barkagan doonaya taleefanka soo diro dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin waa hagaag waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen waa heestii dardaaran oo ay si wada jira inoogu luuqaynayeen nimca yaasiin caraale iyo weliba maxamed siciid cabdibiike waxaanaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee idaacadda v o e idaacaddii duhurnimo haatana dhegaystayaal aan idii kala buxa ma aan idinku soo dhoweeyo xubintii ciyaaraha iyo weliba waryahayaga nuur xasan nuur nuur bukhaari
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa caawa lagu wadaa inay dhacaan laba kulan oo ka tirsan koobka kooxaha horyaalada yurub iyo wefa champions league kooxda atletic madrid ee ka dhisan dalka sbain ayaa la ciyaari doonta naadiga payan liverkusen ee dalkaasi jarmalka golahayaha kooxda atletic madrid han oblak ayaa la filayaa in uu ka mid noqdo ciyaartooyda safka hore ee caawa uu safi doono macalinka kooxda diego simeone goolhayahan afarilabaatan jirka ah ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii kooxda atletic madrid u soo saartay wareegga lix iyo tobanka ee tartankan hase yeeshee ciyaarihii ugu dambeeyey ma uusan safan sababo la xiriira dhaawac soo gaaray gaar ahaan garabka oo ka kala baxay tababaraha kooxda atletic madrid diego simeone ayaa ka walaacsan goolhayaha kooxda aaniraahde gooldhaliyaha bayer liverkusen hafier hernandes oo ka mid ah ciyaartooyda hadda ugu wanaagsan dhinaca gooldhaliska ee horyaalka dalkaasi jarmalka hase yeeshee atletic madrid ayaa ka badisay kooxdan sanadka labada kun shan iyo tobankii atletic madrid laba jeer ayay timid faynaalka tartankan sanadihii labada kun afar iyo tobankii iyo lix iyo tobankii markaas oo laga qaaday oo ay ka bidisay kooxda ay mataanaha yihiin ee real madrid dhanka kalena waxaa la filayaa in kooxda kubadda cagta ee manchester city ay caawa la ciyaarto kooxda monaco ee dalkaasi faransiiska kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo weligeed kuma aysan guulaysan tartankan ciyaartooyda ka maqnaan doonta waxaa ka mid ah kabtanka kooxda vincensi combany oo dhaawac ku maqnaa tan iyo bishii novembar markii uu ka dhaawacmay jilibka ciyaaryahankan soddon jirka ah ee u dhashay dalka beljimka ayaa ka mid ahaa ciyaartooydii ugu wanaagsanayd ee kooxdan tababaraha kooxda manchester city pep guardiola ayaa go'aan ka gaari doona laakiin cidda uu ku bilaabi doono dhinaca goolka gaar ahaan labada gool haye ee claudio bravo iyo willi caballero ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda monaco ayaa isna la filayaa oo aa ninka lagu magacaabo gabriel bostila inuu ka maqnaado ciyaarta ay caawa kooxdiisa la ciyaari doonto kooxda manchester balse waxaa ka mid ah xidigaha ay kooxda monaco caawa ku wajihi doonto manchester city gooldhaliyihii hore ee kooxda manchester united iyo chelsea ciyaaryahan ramadel falcao falcao ayaa dhaliyey sagaal iyo toban gool shan iyo labaatan kulan oo uu u saftay kooxdiisa monaco dhammaan kulamadii ay ciyaartay xilli ciyaareedkan xiddigan u dhashay dalka colombiya ayaa muddadii uu joogay horyaalka ingiriiska waxa uu dhaliyey ilaa iyo sagaal ilaa iyo afar gool sagaal iyo labaatan kulan oo uu saftay habeen dambena laba kulan oo ka tirsan tartankan ayaa dhici doona waxaana ay dhex mari doonaan ama ay u dhexayn doonaan kooxaha yuventus iyo f c porto sidoo kale sevilla waxa ay la ciyaari doontaa kooxda leicester city ee ka dhisan dalkaasi ingiriiska natiijooyinka dhegaystayaal kulamadaasi ka soo baxana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo aadan ingiriiska haddii aan eegno xalay waxaa dhacay kulan ka tirsan wareegga shanaad ee koobka f ega kooxda kubadda cagta arsenal ayaa la ciyaartay naadiga aadka u yar ee sutton united waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee arsenal labada gool waxaa u kala dhaliyey weeraryahanada lucas peres iyo ciyaaryahanka kale ee tiyo walcott kooxda kubadda cagta sutton united ayaase samaysay taariikh maxaa yeelay weligeed ma aysan ka ciyaarin ama ma aysan la ciyaarin koox weyn muddo sannado badan ah kooxda kubadda cagta arsenal ayaa ka sarraysa kooxdan ilaa iyo boqol iyo shan jeer ugu dambeyntiina goolha dhaliyaha kooxda barcelona neymar iyo kooxdiisa ayaa la filayaa in la maxkamadeeyo oo ay koraan maxkamadda sare ee dalka sbain kadib markii ay lumiyaan racfaan ay ka qaateen eedeymo ku saabsanaa dhinaca musuq maasuqa oo uu ciyaaryahankan wajahayay koox maalgelisa ciyaartoyda oo lagu magacaabo d i s oo ka dhisan dalka brazil ayaa dacweysay oo ku haysata ciyaaryahankan inuusan bixin ilaa iyo afartan boqolkiiba lacaga ay ku lahayd markii uu ku biirayey ama uu wareegayay kooxda barcelona sanadka labada kun saddex iyo tobankii barcelona ayaa ku iibsatay sagaal iyo afartan milyan haddii lagu helo dacwadaha loo heysto wuxuu wajihi doonaa laba sano oo xarig ah iyo siddeed milyan oo lacagta yuroda qaaradda yurub dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo wararkii ugu dambeeyey dhinac yar ay nala socotiinaya haatanna dhinacii heesaa haddaan mar kale jalleecno waa heesta booli ay ku luuqayso fanaanadda nimcadareen
waa hagaaga waa heestii booli iyo weliba nimcadareen waxaana dhegaystayaal heestaasi gebagabo tahay idaacaddeenii duhurnimeed kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ay si wada jira idinku soo tabinayeen cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo weliba ismaaciil xuseen farjar iyo saaxiibkeen nuur bukhaari oo isaguna dhinaca sportskeenii la socotiinayay tan iyo taynu idaacaddan mid lamid a isugu iman doono toddobada afarta galabnimo waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
wan ka dhig